lacagtaan samaysanaynaa intaasoo shuruudood baa lanagu xidhay marka ee sambiyadii horey ku jirtay intaasoo shuruudood inaad samayso inaad baankaaga saa tidhaahdo inaad financial policy samayso monitary policy samayso dhaqaalaha sidaa u kordhiso waxyaalaha o dhan oo isku wada xidhan ayaa inaad masuuq maasuqa yarayso lacagta sidaad u maanaj garin lahayd aadna tusto sayesa wixii oo dhan ilaa iyo toddoba iyo labaatan shuruudood oo lacag samaynta ayaa ayaa laynagu xidhay waa soo dhammaynay intiiba waxaa maanta ay maraysaa markaa waxa weeye waana nagaga go-an tahay dowladda soomaaliyeed in lacagtii soomaaliya shilinkii lasoo celiyo lianna qarannimadeedina ayay qayb ka tahay in shilinkeen in la arko sentimental value waabay leedahayba haddaad wax kale iska dhaafto value qiimihii economigalo iyaduu ku dhisan yahay marka kuusoo gaabiyo waxaa la doonayaa lacagta soo saarideedii daabacadeediibaa kharash noqotay kharashkiioo koob iyo afartan milyana oo badhna ah soo daabicadda mashiinada wax soo daabacaya iyo qualitiga warqada iyo daabacadeeda mana yahay managementkeeda iyo maamulkeeda iyo qaybinteeda iyo logisticskeeda iyo securitygeeda qaybna yahay in lagu ilaaliyo oo aanay boodboodin koob iyo afartankaa milyan sidii loo heli lahaabaa ayaa lagu tala jiraa shirar badanna ra-iisul wasaare waa qabtay wuu u qabtay deeq bixiyayaasha waxaan ku dhownaha markaa in